soo dhowaada mar kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahinow toddobaadba toddobaadka kale ka daran toddobaadkan dhegaystayaasha heesa fara badan oo weliba xul ah hadda xulka iskuma jiraana waa xulka xulalka ayaan dhegaystayaasha u haynaa toddobaadkan marka iyagaa markhaati ka noqon doona goordhow hase ahaatee warqadda ugu horreysa anaa ku bilaabay toddobaadka ibraahinow horaliya haye waa tahay ayadaasun baan kugu jecla waxay naga soo gaartay madaxa la-aanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow wehliye adigaa ku jira ibraahim xasan daandureya xuseen bare aadane daa-uud aweys haaruun macruuf maxamed colaad xasan maxamed cabdi sandheere falastiin axmed iimaan maxamuud ibraahim cali iyo sahre cidlo nuur iyo sahre cabdi axmed iyo jemi faria iyo sidoo kale naguusi nagaawa aniga yaan iska tegin adiga goor horaabaad ku jirta warqadda iyo dhammaan asxaabta v o a meel kasta ay joogaan waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan xamdi xaaji xuseen iyo cabdicasiis xuseen cismaan oo ka mid ah shaqaalaha v o a oo jimcihii waa markay taariikhda ku beegnayd toddobadii bishan februari ay gabarh ugu dhalatay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota gabadhaasi weli magaceeda ibraahimnuna lama soo gaarsiin hase haatee waxaanu leenahay gabadhaasi u dhalatay cabdicasiis xuseen cismaan saaxiibkeen iyo xamdi xaaji xuseen ha noqoto tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda sidoo kale tahani taas lamida waxay dhammaan asxaabta v o a aan soo sheegay ay hambaliyo u dirayaan maryan jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo axaddii waa sagaalkii bishan februari ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal marka cabdicasiis iyo cabdikaafi iyo xamdi iyo maryan jaamac laba gabdhood baa u dhalatay waxaan leenahay gabdhahaas ha soo barbaaraan oo ha noqdaan kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca amiin marka sanadkan waa sanadkii gabdhaha maa leedahay waa sanadkii gabdhaha anu bay balaha raadkayga soo raaceen waa tahay warqadana waxay naga soo gaartay aabe xasan ibraahim boolis iyo faadimo ibraahim boolis iyo maryam ibraahim boolis iyo leyle ibraahim boolis iyo maxamed ibraahim boolis iyo raaxo ibraahim boolis iyo xareedo ibraahim boolis shukri ibraahim boolis shamsu ibraahim boolis iyo aamina mustaf sheekh iyo waxay yidhaahdeen maryam mustaf iyo tamiima mustaf iyo ibraahim mustaf iyo waxay yidhahdeen ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdi xudrey iyo iftiin maxamed cabdi iyo dhammaanba caruurtooda oo ku nool maraykanka canada italy britain iyo waxay yidhaahdeen finland sweden holland iyo soomaaliya waxaanay jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan samiire xasan ibraahim boolis iyo maxamed cusmaan sheekh oo wiil ugu dhashay dalka sweden waxaana wiilkaasi loo bixiyay bay yidhahdeen ridwaan ducadana waa xaggiina ridwaan waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca tahaniyadda ay asxaabta v o e da diraysa ibraahim aan warqadan ka gaarsiiyo gaaban waxaa ugu horeeya madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow sahre cidla nuura ku jirta cabdiraxmaan maxamuud waa cabdixakiin maxamuud shirwaco wariyaha v o a ee magaalada hargeysa iyo sidoo kale wariyaheena kale ismaaciil xuseen farjaro hargeysa jooga iyo guddoomiyaha ururka hal abuurka iyo qorayaasha soomaaliyeed ee soomaali pen iyo dhammaan xubnaha ururkaasi iyo dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan wasiirka dhaqanka iyo awqaafta dalka jabuuti aadan xasan aadan iyo muha daahir faarax jire oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxay leeyihiin ilaahi ha ka dhigo reerkii wada jira ee nabadgala annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu horeysana caasha noo raaco ibraahino aad baad ula farafara baxsanaysaa heesta heestan horta ibraahino kolleyba aad baad u og tahay waddankan maraykankaad joogtaa shalay waxaa caalamka gaar ahaan waddankan maraykanka si weyn looga xusay maalinta jacaylka adduunka adoo iska fadhiya waxaad arkaysaa ubax laguu soo taagay oo ubaxana muxuu ahaa waa maalinta jacaylka oo jacayl maalin walba ku nool lahay may maalinta maanta waxaa maalin gaar ah
waa tahay heesaanu kula dabaaldegayno ay ku wada luuqeeyaan axmed rastax iyo hodan cabdiraxmaan heesta waxaa la yidhahdaa my love my love maalkan caasho waxaa uu naga soo gaaray hooyo muxbo cusmaan iyo hooyo ardo cusmaan iyo hooyo shamis cusmaan iyo beello yuusuf iyo sulub yuusuf iyo hodan yuusuf iyo dhammaanba ilmo yuusuf iyo aanise axmed cumar maxamed aadan cumar iyo xaawo keef bashiir iyo cabdiraxmaan xaashi diiriye doctor maxamed jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda aabbe jaamac xaashi iyo hooyo xabiibo cabdikariin iyo waxay yidhaahdeen saacid jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo shukri burhaan iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo ibraahim axmed taajir iyo axmed weli sheekh xasan iyo jaamac cali furso iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya yurub iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan marya jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo waxa ay yidhaahdeen gabadhi ugu dhalatay colombos ee gobolka ohio gabadhaasina waxaa loo bixiyey nawaal waxaana sidoo kaleeto aan jecelnaha bay yidhaahdeen inaan tahniyad gaarsiino saciid jaamac xaashi iyo nasro cabdi cilmi oo iyana wiil ugu dhashay colombos gobolka ohio waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca iyadoo waxay yidhahdeen gabadha nawaalna aan sidaasoo kale aan eeba uga barayno in ay waalidkeed iyo dalkeeda iyo diinteedaba mid anfacda noqoto aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa warqadana waa waraaq tahniyada waxayna naga soo gaartay xaajiye faadumo yuusuf nuur iyo carruurteeda oo ay ka mid yihiin alxaaji mursal quule colujoog iyo carruurtiisa aamine axmed quule iyo carruurteeda maxamed axmed quule iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ubax cali muuse iyo carruurteeda raaxe axmed quule iyo seegeeda kayrto axmed quule iyo siciid axmed quule iyo cabdilaahi axmed quule iyo xaaskiisa korneel axmed maxamed daahir iyo xaaskiisa suldaan maxamed cali geedde iyo xaaskiisa iyo aamino waa aamina saxar guufe iyo carruurteeda iyo food saxar guufe iyo carruurtiisa iyo yones aadan iyo xaaskiisa dhammaan reer quulleh oo kala joogaha maraykanka kanada ingiriiska australia iyo nairobi waxay tahnid dhalasho hawada u marinayaan maxamed aadan koofi iyo jamiilo maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana gabadhaasi loo bixiyey aamina maxamed aadan koofi ducada waa xaggiina bay idhaahdeen oo usoo duceeya gabadhaasi aamina loo bixiyey ee nairobi ku dhalatay waxaan leenahay allah ka dhiga tii soo barbaarta waa tahay ibraahinow heestana noo raaci waxaan dhegeystayaasheenna caasha u soo qabanaynaa heesta door bilaameed fanaanka codka macaan faarax sidow faarax
دور بلامي أنا جيلة جيلة أنا جيلة جيلة دابي وددي دابي وددي دابي وددي أنا جيلة دور بلامي أنا جيلة جيلة أنا جيلة جيلة دابي وددي دابي وددي دابي وددي أنا جيلة dayabtii kale dahoobisiyey iindiiday idoodiyey degankaa oo duubay dadka iila yaaba iduunye madanooya duunye madanooya dayartii kale dahoobisiyey iindiiday idoodiyey degankaa oo duubay dadka iila yaaba iduunye madanooya dunya madanooya dugaagta dawtoola aha adduurka deriskeena dugaagta dawtoola aha adduurka deriskeena idabaree idode idabare idode idabare idode dara ingase idabare idode ana dara ingase du awowga dhowaa dareerlayme madoole ha iday dibnaaga inshalaga duwaagta dowtoola aha aduurka deriskeena duwaagta dowtoola aha aduurka deriskeena idabare idoode idabare idoode idabare idoode daaraa ingasee idabare idoode ana daaraa ingase duuga ndhowaa dareerlayme madoole ha iday dibnaaga inshalagaan dabka ka dabaaladaa u diir dogaalkii dogaalkii dogaalkii dogaalkii jeela duulaan ha igaadee
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka faarax siidow faarax iyo heestii door bilaameed waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan ibraahinow in heesaha ilaa iyo hadda intaan u soo qadinnay inay si weyn uga heleen weliba fanaankan faarax sidow waxaan ku xasuustaa waa fanaanintii hore heesaha uu qaadi jiray waxaa ka mid ahayd casho hees la dhihi jiray injir aan arkay oo ashuun wadato oo biyo soo aroorayso
wuxuu yidhi injiraan arkay oo shuun wadato biyo soo arooraysa aad iyo aad xaguu ku arka ma sheege marka heeso aad u macaan uu- ayuu fanaanku qaadi jiray dadkuna ay aad u jeclaayeen weliba wakhtigii waxay ahayd heesaha inta la duubo baararka waaweyn ee xamar kuyila laga dhegeysan jiray sida baar wadheer baar naaster baar harmaayo marka halkaas ayaan intaan soo fariisanno wakhtigaas weliba baararka hadda jalamad ayaa shaab karsataaye Ah.
fustooyna shaa lagu kari jiray oo dadku se u badan yihiin keliya malaha jelmadaha lalama deeqi karin jalamad afar qof baayadaaba shaa siin karta marka waxaa lagu cabi jiray koobabkii argalaanka la dhihi jiray iyo faraslaha iyo si fiican waa tahay waa tahay warqadanna haddaan dhinaca waraaqaha mar kale aananba qaadno waxay ka- naga soo gaartay aabe xasan ibraahim boolis iyo faadimo ibraahim boolis maryan ibraahim boolis iyo leyle ibraahim boolis maxamed ibraahim boolis raaxo ibraahim boolis iyo xareedo ibraahim boolis iyo shukri ibraahim boolis shamso ibraahim boolis waa dhammaan ilmo ibraahim boolis waxaa kaloo ku jirta warqadan aaminaha mustaf sheekh iyo sidoo kale maryan mustaf tamima mustaf iyo ibraahim mustaf iyo ibraahim cabdulle waa ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdi xudurey iyo iftiin maxamed cabdi iyo dhammaan caruurtooda oo ku kala nool baa layidhi america canada talyaaniga wadanka ingiriiska finland sweden holland meelo badan oo caalamka ka mid a soomaaliyana waa ay ku jiraan waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan samiira xasan ibraahim boolis iyo maxamed cusmaan sheekh oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ridwaan ridwaanow soo barbaar waan leenahay oo noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxu tara aamin dhambaalkana caasho wuxuu naga soo gaaray aabe baabuuti shariif maxamed iyo hooyo qamar xaaji cali iyo hooyo daahiro abshir sahal iyo waxay yidhaahdeen zahra baabuuti shariif iyo maxamed baabuuti shariif iyo farxiyo baabuuti shariif iyo fartuun baabuuti shariif iyo asad baabuuti shariif iyo raxma baabuuti shariif iyo sharmaarke baabuuti shariif fawziya baabuuti shariif iyo yaasiin baabuuti shariif iyo waxay yidhahdeen liibaan baabuuti shariif iyo rusana baabuuti shariif maryan maxamed sheekh iyo cabdisamad maxamed sheekh iyo rabiicu maxamed sheekh cabdixaliim maxamed sheekh iyo cabdixakiim maxamed sheekh iyo liibaan warsame axmed iyo cabdikaafi warsame axmed iyo ismaaciil daahir maxamuud waxayna jecel yihiin dadkaas inay tahniyad gaarsiiyaan mahad maxamed sheekh stila iyo muna baabuuti shariifa qalbi uron oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdishow via liberia degmada waabire waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr ah waxaanay leeyihiin guurkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo soo qaba soo qabadi baad u baratee tani haddaaban kuusoo taagaba qabso qormo gorma kugu dambeysa qorma roob helayo ya salaam asalaam haye waa heesta hortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha markaan xaggaaga usoo qalluuciyaabaa hee
adigu raacso bal xaggaaga usoo qalluuc
adiga ku dar inta kalena qormo labada fanaan xaliima khaliif magool iyo fanaanka cabdi salaad beer dilacasho codadkoodaan ku dhegeysan qorma roob helayo uqaanidee ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qorma roob helayo uqaanidee ee xareeddu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga soo qalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuq loo cisaabey malaqdaay qabataa
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umano qabadeedileede qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umano qabadeedileede nebi yuusuf quruxdiye qadarkanuu siciyad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadarkanuu siciyad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafte haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga adan kugu qabooba haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga adan kugu qabooba ee markaad qunu dhaqcaagde talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosashaa nafteedi markaad qunu dhaqcaagde talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosashaa nafteedi
labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heensaa qutunkeeda leh labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya kayrabaahow loo qaaday heensaa qutunkeeda leh dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirko sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye camantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadhe qadafku hadli maaye camantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadhe wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaaqaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan si egtay qasasha nafteeda alla markaad qunu dhaaqaaqdo qormo codkii macaana ee cabsiraad beerdil cashe iyo xaliimo khaliif bogool haddaan intaasi kaga gudubno dhamaalkan caasha waxauu naga soo gaaray cabdirasaaq sheekh ismaaciil abwaanka loo yaqaano iyo shariif axmed taajir xanad yare iyo raxmo jaamac seed iyo xamdi jaamac seed iyo fartuun jaamac seed farajar iyo waxay yidhaahdeen maxamed moxamed koronto iyo suldaan xaaji aadan samadoon iyo cabdimaalig cabdulaahi aadan iyo cabdiwahaab weheliye timajira iyo hodan xaaji faarax cidwan dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay hawad u mariyaan heestaana ay la dhegeystaan ayaan jaamac seed iyo axmed xuseen cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen mandheera dalka kenya waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabow eebbo kale sii aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa warqadan waa waraaq hambalyo ah waxaana ugu horeeya asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waxay yidhaahdeen waxaan si gaara u salaamaynaa sahre ciidla nuur iyo daandurey salaantaasi sahre ciidlana u qaadaya taadan ibraahim oo haddaba faraha kudhig iisoo dhib
oo aad tahay salaantaasi ka gudan asxaabta kuu soo dirtay sidoo kale annaguna waan salaamaynaa marka xigta bay yidhahdeen waxaan hambalyo dhalasho hawada u marinaynaa dhammaan innaga oo kale ah ilme xirsi maxamuud oo kale ah bay yidhaahdeen salaad gurdoon iyo cabdirasaaq xirsi iyo axmed xirsi iyo baarliin xirsi iyo sahro xirsi iyo nimco salaad gurdoon iyo injineer borow iyo sidoo kale hooyo xabiibo nuure iyo balaag dhagaxley iyo sidoo kale bay yidhaahdeen dejiye sheekh iyo sidoo kale nafshaad sheekh dhammaan asxaabtani waxay taani dhalasho hawada u marinayaan xasan maxamuud oo ku magac dheer xasan ugaas iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen jamaad oo wiil ugu dhashay degmada gurceel ee gobolka galgaduud wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdilaahi xasan ugaas ducadana waa xaggiina baa layidhi marka ibraahim oo wiilkaasi ku dhashay gobolka galgaduud waa lagaa rabaa inaad waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo waalidkiisba anfaca anaguna aamin ayaan raacinayna dhinaca heesaa malaha la gaar ibraahim heesta aan dhegeystayaashana usoo qabanayna caasho waa maal adduun ayaa tahay oo midigteeda la saaray waa tahay heesta maal adduun aan wada dhegaysano iyadana markan
maal adduun intaas haddaan kaga gudulmo heestaalku dhigeedu ahaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan yabarow wehliya madaxa laanta af soomaaliga ee v o a iyo xuseen barre aadan iyo daa'uud aweys iyo haaruun macruuf iyo maxamed colaad xasan iyo maxamed cabdi sandheere iyo falastiin axmed iimaan iyo maxamuud ibraahim cali iyo zahre ciidlo nuur zahre cabdi axmed iyo jimi fare iyo nuguse nagawa waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan xamdi xaaji xuseen iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo jimcihii toddobadii bishan februari ay gabar ugu dhalatay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta waxaa kale oo hambali taala mid ah ay u dirayaan mari jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo iyaguna axaddii sagaalkii bishan februari gabari ugu dhalatay colombos ee gobolka ohio gabadhaasi oo loo bixiyey nawaal aniga iyo caashana salaantaa la mida ayaan asxaabtaasi u dirayna waxaan leenahay soo barbaara labadaas gabdhood ee cabdicasiis iyo cabdikaafi oo dhalatay iyo xaasaskooda haatanna ibraahino warqad kalaan soo qabtaa mise hees baanu ku tuuranaa markan caashoy hees noo soo qab waa tahay waxaan soo qabanayaa hees dhaanta ah oon isleeyahay bal dhegeystayaasha ha ku yaro jimicsadaan intii caajiska fadhiga ku raagtay inta xoogaa juucjuuca uu ku jiro ha ku yaro dhaanteeyaan waad naga dhaaftid haddii aanan boodayn bal bood adiga may waa dhaanta waa la dhaanteynaya qofkaas wuu dhaanteeyay ma maqli jirteen haye adiga ma dhaantada maxaa ku diiday intay dhaantada socoto baan iga ciyaaraya bal iisoo fiirsa markan waa tahay cali dhaanto iyo kooxdiisa
Oh,
waa tahay ibraahim bal ka waran dhaantada waa iyo dig iyo dig iyo digta iyo gacmaha lalulaay iyo jimicsi baaba ka dharagnay weliba firfircooni waxay u eg tahay ayaa lagu dheelaayo meel doog iyo cagaar laho quruxda firfircoonidaaban ka qaadaba aad baan oga helaa dhaantada iyo marka la cayaarayo sida loo boodayo iyo maaragtay shucuurta ka muuqata waa tahay warqadda gacanteeda ugu dambaysa haddaan soo qabto waxay naga soo gaartay waa hambaliyo waxaana diraya waxaa asxaabta diraysa ka mid a hooye muxube cismaan hooye ardo cismaan hooye shamis cismaan beelle yuusuf sulub yuusuf hodan yuusuf iyo dhammaan ilmo yuusuf anise axmed cumar maxamed aadan cumar xaawo kayf bashiir iyo cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo doctor maxamed jaamac xaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda aabi jaamac xaashi hooyo xabiibo cabdikariin iyo sacad jaamac xaashi xaaskiisa iyo carruurtiisa shukri burhaan iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo ibraahim axmed taajir iyo axmed weli sheekh xasan iyo jaamac cali furso xaaskiisa iyo carruurtiisa dadkaas oo dhan waxay kala joogaan soomaaliya yurub iyo maraykanka waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan maryan jaamac xaashi iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo axaddii sagaalkii bishan february ay gabadh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal waxay leeyihiin soo barbaar nawaaley sidoo kale isla asxaabtaasi waxay tahaniyad taa la mida gaarsiinayaan saacid jaamac xaashi iyo nasro cabdi cilmi oo wiil ugu dhashay isla magaaladaasi colombos ee gobolka ohaayo waxa ay leeyihiin wiilkaasi ha soo barbaaro waxaanu leenahay labadiinnaba soo weynaada oo wanaagsanaada oo noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho wuxuu naga soo gaaray yuusuf maxamed isxaaq yarow iyo waxay yidhahdeen yuusuf isxaaq amiin iyo mukhtaar maxamed nuur iyo xabiibo maxamed amiin iyo cabdulaahi maxamed ibraahim degeley iyo axmed maxamed ibraahim degeley iyo cabdulaahi maxamed amiin iyo cabdiraxmaan maxamed amiin iyo xasan aadan cabdi iyo xaawo xuseen maxamed iyo maxamed sankar maxamed iyo cabdulaahi sankar maxamed iyo xuseen cali axmed maxamed xuseen maxamed iyo ugu dambaysta hodan mustafe cumar dhammaan dadkaasina waxay joogaan muqdisho garowe hargeysa baydhabo iyo south africa iyo weliba magaalada adisababa ee dalka etoobiya waxaana ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan aabe cabdulaahi xuseen maxamed iyo hooyo shiciro saleebaan maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan tuulada buulo yuusuf waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahinow heestaani waa hees aan maantoo dhan kolley een, aan jeebka dambe ku haysta gadaal gadaal Jeeb gadaal ala dhahaa ma arki jirta carruurta markay wax soo gataan intay labada gacan ku qabtaan intay gadaal isugu geeyaan maxaan wadaa sheeg markaasaad laba kugu xujeynaya haddaad sheegto waxbaan kaa siinayaa markay carru- carruurta ahayn haye jeeb- labada gacan intaan ku qabsaan maanta oo dhan gadaal ku hayay jeeb gadaalaad ku haysa aad iyo aad waa tahay sababtan waxay tahay waa hees aan isleeyahay bal waqti badanna ha hesho dhegaystayaashuna dhegahooda tan ku dambaysa ha ahaato haye waa heestaan kudhegeedu yahay jamasho jamasho Bal car aad baqayaas.
abow, abow. waa heesihii hore hore hore bal ba- bal- bal caashay maad beyd ka mida nagu dhufatid maya saare axmed baa halkan joogta iyada ayaana dhegaystayaasha iyo annagaba nagaga filan codkeeda macaan iyo waxaa ku lamaan fanaanka axmed mooge liibaan heestaasi jamasho ayaanan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad geli
inayahu jacayl runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruu siday wadaaga inayahu jacayl runi adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruu jirsiday wadaaga ama uu majito la jiciirka kelidii ama uu majito la jiciirka kelidii Hey, hey. aduu diilu jeel qabo jogoo hirar baaro